dhinaca kale hadalka madaxweynaha ayaa yimi kadib kulan uu la yeeshay talaadadii guddiga amniga qaranka shirkaas waxaa ka qayb galay ra-iisul wasaaraha soomaaliya wasiirka arrimaha dibadda gudaha difaaca iyo taliyayaasha ciidanka dalka dagaalka uu sheegay madaxweynaha in dowladdiisa ay la gelayso al-shabaab ma aha markii ugu horreysay ee sanadkii laba kun labaiyo tobankii ayuu madaxweyne xasan sheekh sidan oo kale u sheegay dhammaan madaxweynayaashii kale ee soo maray soomaaliya ayaa sidan ama ka sinaa ballanqaadka la dagaalanka al-shabaab khubarada amniga iyo ciidanka ayaa qaba in milatari keliya aan lagu dayin xal uhelidda kooxda al-shabaab oo la isku dayo in wadahadal lala galo haddiiba ay dhinacooda suurtagal ka tahay khubarada fikirkaas qaba waxaa ka mid ah jenaraal maxamed nuur caliyow oo ka mid ah saraakiishii ciidanka soomaaliya maxamed colaad xasan ayaa qadka telefoonka ee magaalada toronto ee dalka kanada oo uu hadda degan yahay kula xiriiray wuxuuna ugu horreyn weydiiyey bal sida uu u arko tayada iyo awoodda ciidanka soomaaliya ee madaxweynuhu uu ku doonayo inuu ku cirib tiro kooxda al-shabaab
assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu adeer maxamed colaad adiga iyo idaacadda v o a-ga aada ayaan kugu mahadinaa xiriirka ayla soo xiriirteen iyo fursadaan aada siiseen adeer su-aashaadaas waa su-aal muhiima waaye aaday muhiim u tahay ciidamada soomaaliyeed waxaa lagu soo tababaray meelo kala duwanaa lagu soo kala baray ciidamada waxaa lagu tababari jiray arbisyaal dagaal waxaa lagu tababari jiray oo noocyada dagaalka lagu gelina ama weerar ahaado ama difaac ahaado ciidamada hadda jiro tayadooda waxaa xumeeyey arbistaasna ma qaataan ciidanka wuxuu u baahan yahay haddaan la tababarin oon tababar la siinin wuxuu soo barto ilooba wuxuu barta maahane ciidamada hadda joogo tababarkooda maadaama uu xun yahay tayadooda waa yar tahay iskaashigoodu waa yaryahay wada shaqayntoodu waa yar tahay ciidanna hadduusan mar wada shaqayn lahayn waa waxba ma jirto ismatarisay naqanayaan wax ay qabanayaan waxay qaban karaanna ma jirto
dad badan ayaa shaki gelinaya tayada iyo hogaanka ciidanka soomaaliya wixii ka dambeeyey weerarkii xayaad oo soddon saacadood ka badan ay al-shabaab haysteen hoteelka weerarkaasi iyo sidii loo wajahay maxay kula tahay al-shabaab ayagaa sheegteen inay ka dambeeyaan dhibaatadii ka dhacday hotel xayaad ay ku dhintay ku dhaawacmay iyo dhibaatadii ka dhacdo dhan laakiin anigu waxaan isleeyahay ujeeddo kale ayaa jirto aa meesha ku jirtay ujeeddadaas oo ahayd in shacbiga soomaalida dadweynaha soomaaliyeed laga dhacdhacsiiyo in madaxdii hore ay ka fiican tahay kuwa xilka kala wareegay hadda joogo sababtoo ah hotel xayaad markii dhibaatadu ka dhacday oo shabaabka ay soo dhex galeen ciidamadii iyagoo mid walba ciidan kasta meesha waa yimid iyagoon wada shaqayn lahayn iyagoon kala dambeyn lahayn mid walba qoryu iska mid walba xabadu iska riday waxbuu iska riday waxay ku qaadatay wakti dheer oon loo baahnayn ay ku qaadatay meeshaas waxaa ka muuqatay ciidamadu inay ay maaragtay aada iyo aada loogu dhaleelay ciidamada soomaalida halkaas iyo ciidamadii tege ayaa loogu dhaliilay waxaa waaye ma loo baahneen waktigaas inay gaarta looma baahneen inay dagaalka si degdega usoo afjaaraanay ahayd intaasoo ciidan meesha inay tagtana maba ahayn ciidamo khaasa oo loogu talagalay meesha in la geeyay ahayd marka maadaama dhibaatadaas meesha ay ka dhacday shacabki waxaa laga dhaadhacsiiyey in dhibkan yimid madaxdan cusub ay maaragtay keeneen oo ay madaxdan cusub ay wax ka qabo waayeen oo dhaliishu madaxdan cusub ay leedahay saasay aniga ila tahay saas dadka shacbiga qaar laga dhadhacsiiyo waana sidii la rabay saasay ahayd say ila tahay aniga laakiin midaan meesha ku jirto dadkan cusub oo hadda xilka la wareegay madaxda cusub xilka la wareegay annaga waxaan la xisaabtami karnaa ugu yaraan sanad markay joogaan ugu yaraan sanad laba sana markay joogaan la xisaabtami karnaa ciidamada meeshii tegana iyo madaxdoodiiba madaxdii hore waa kuwii ay keeneen ay unbaa joogo ciidamadii meesha galana kuwii hore oo madaxdii hore ay maaragtay qoreen waaye ay askariyeeyeen saraakiishii madaxda ka heedna waa kuwii hore madaxda ka dhigeen oon midna isaga bedelin marka dhaliisheeda ma saari karno aniga waxay la tahay inaan la saari karin madaxda cusub aan la saari karin madaxdaana waxaan la xisaabtami karnaa guraan sanad ama laba sano ka bacdi aan la xisaabtami karnaa waxaan rajaynaynaa inay ka faa'iidaystaan khaldaadka dhacay ay ka faa'iidaystaan si degdegana ciidamada ay wax uga qabtaan insha allahu tacaala waxaanay tababarkooda
madaxweynaha soomaaliya wuxuu ku dhawaaqay dagaal ka dhana al-shabaab horeyna xilligii uu madaxweynaha u ahaa labada kun labaiy tobankii sidan oo kale ayuu u ballan qaaday inuu al-shabaab cirib tirayo hadalka madaxweynaha marka aad dhinaca ciidanka ka fiiriso muxuu ka dhigan yahay madaxweynaha wuxuu ku dhawaaqay in uu shabaab dagaal la geli doono soo ciribtiri doono kollaytaba asaa madaxweyne ah laakiin aniga waxaan ku tali lahaa ama la tahay inaan dagaal dad unbaa ku baaba'aa dad unbaa ku dhimanaah uusan faa'iida keenin faa'iido badan uusan keenin waxaan qabaa shabaab in lala heshiiyaan qabaa waxaan jeclaan lahaa ama aan ku tali lahay anigu in heshiis marka hore la raadiyo intaan dagaal la gelin shabaabna waxaan kula tali lahaa inay waxyaabo badan ka tanaasulaan waxyaabaha qaarkood ka tanaasulaan heshiiska ay qaataan dadka ay dilayaan dad masaakiina oo shacbiya oo dumar iyo caruur iyo dad waayeela iyo dad aanba shaqo ku lahayn dowlad iyo shaqo lahayn waa dad ku dhibanaa meesha ku dhibana dadkay dilayaan waay dadkii ciidanka u qabeen amay rabaan in la dagaal maba gaarayaan waa askartii iyo saraakiishii madaxdii maba gaarayaan